casharkii lixaad aadam iyo xaawa iyo beertii jannada nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato saxiibadayna dhegaysanayaan magaceeba ayaan idinku salaamaya oo doonayo in maanta aan ogaanno jidka xaqnimada aad baan ugu faraxsannahay in aan idiin soo gudbinno barnaamijkeenna jidka xaqnimada weli waxaan ku guuda jirnaa waxbarashadeenna oo ku saabsan wixii dhacay bilowgii casharkeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay aadam iyo xaawa horaan baan u soo akhrinnay buga towraadka maalintii lixaad ilaah wuxuu abuuray samadda iyo dhulka iyo badda iyo wixii ku dhex jira oo dhan waxaan aragnaa sida ilaah uu abuuray ruuxa maalinta lixaad ilaahay wuxuu qofka bani'aadamka ka abuuray jidh iyo ruuxa jidhka bani'aadamka wuxuu ka abuuray ciid ama caro markaa kadib ayuu nafta ku beeray qofka bani'aadamka muuqaal wanaagsan ayuu u sameeyey wuxuu siiyey qalbi si uu ilaaha u ogaado uuna wuxuuna siiyey oo kale dareen si uu rabbiga iyo diinta u jeclaado ilaaha xornimo buu siiyey qofka bani'aadamka si uu u adeeco rabbiga markuu rabbiga abuuray aadam wuxuu doonayey inuu waxyaabo kale sameeyo si uu u amro dunida shuqullooyinkani ayaan doonaynaa in aan ogaanno bal aynu u soo guudagalno cutubka labaad ee towraad ilaaha nin buu ka sameeyey ciidda dhulka dulalka saankiisa wuxuu ka afuufay naftiisa noolosha ninkuna wuxuu noqday naf nool oo rabbiga ilaaha ahu beer buu ka beeray xagga bari ee cadan oo halkaasuna geeyey ninka uu sameeyey oo ahayd jannada cutubka wuxuuna barayaa sida uu ilaahay u sameeyey jannada uu aadam ugu dhex noolaa ilaah wuxuu dhulka ka soo bixiyey geed kasta oo indhaha u roon oo cunto ku wanaagsan beerta dhexdeedana wuxuu ka soo bixiyey geedkii nolosha iyo geedka aqoonta wanaagsan iyo xumaanta caadena webi baa ka baxay inuu beerta waraabiyo halkaasuna ku kala qaybsamay wuxuuna noqday afar madax rabbiga ilaaga ahow ninkii wuxuu ka kaxeeyey oo wuxuu geeyey beerta jannada inuu dhowro dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabto wax su'aal ah ama talo fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com aadan iyo xaawo iyo beertii jannada qaybta labaad haddaba waxaynu baranaynaa waxyaabo kale uu rabbiga ku dhex sameeyey beerta jannada beerta jannada dhexdeeda ilaaha wuxuu ku bayray geed muhiim ah geedkuna waa geedka aqoonta ama nolosha rabbiga ilaaha ahuna wuxuu ninkii ku amray isagoo leh geed kasta oo beerta ku yaal waxbaad ka cuni kartaa laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaan waa inaadan waxba ka cunin waayo maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa wuxuu ilaahay ugu bayray geedka noocani ah jannada wuxuu ku tijaabinayey dulqaadka ay lahaayeen aadam iyo xaawa rabbiga ayaa jawaabay oo ku yidhi haddii qof i adeeco ereygayguna xajin doonaa diintana wuu jeclaan doonaa waa inaan jeclaataan diinta suuban intaynan gebagabada barnaamijkeenna gaarin bal aynu eegno sida loo abuuray xaawa runtii runtii ma wanaagsana in ninku keligiisa ahaado waxaan u samayn doonaa mid caawisa oo ku habboon oo rabbiga hurdo weyn buu ku riday ninkii kolkaasuu gammay kolkaasuu wuxuu ka bixiyey feedhihiisa midood meeshiidina hilib buu ka awday oo feydhihii rabbiga ka bixiyey ninkii ayuu naag ka sameeyey oo wuxuu iyadii u keenay ninkii ninkiina wuxuu yidhi tanu hadda waa laf ka mid ah lafahayga iyo hilib ka mid ah hilibkayga waxaan waxaa iyadu lagu yeeri doonaa naag maxaa yeelay iyadu wax laga soo saaray nin waxaa iyadu lagu yeeri doonaa naag maxaa yeelay iyada waxaa laga soo saaray nin sidaa daraaddeed nin wuxuu ka tagayaa aabbihii iyo hooyadiis wuxuuna la joogayaa naagtiisa oo waxay noqonayaan isku jidh oo labadubana way qaawanaayeen ninka iyo naagtiisuba mana ay xishoonayeen waxaynu ognahay in guur uu yahay shay rabbaani ah rabbiga wuu barakeeyey guurka rabbiga wuxuu baray aadam iyo xaawa ay lahaayeen xiriir wanaagsan oo weligeeda ah waxaynu soo gaarnay gebagabadii barnaamijyeena maanta haddii aad qabto wax su'aal ah fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com
xakiinkoo nabadka yeel xamar way mudan tahe balana nooga xujaab xamar way mudan tahe xaggiina idina dhaha xakimkowa jibducada xamar ha inoo samaatee xakinkoo nabadka yeeb xamar way mudan tahee balana nooga xijaaba xamar way mudan tahee xaggeena idina dhaha xakimkowa jibducada xamar ha inoo samaatee xamar waa halbooli dalkene dalkene xamar waa casiimadeni xamar waa halkaan ku fano xamar waa halkay ku aasne duntaydii bulshood xamar waa xamar waa xamar waa xamar waa halbooli dalkene dalkene xamar waa casiimadeni xamar waa halkaan ku fano xamar waa halkay ku aasne duntaydii bulshood xakinkoo nabadka yeel xamar way mudan tahee balana nooga xijaaba xamar way mudan tahee xaggeena idina dhaha xakimkowa jibducada xamar ha inoo samaatee xakinkoo nabadka yeeb xamar way mudan tahee balana nooga xijaaba xamar way mudan tahee xaggeena idina dhaha xakimkowa jibducada xamar hay inoo samaatee xamar hay inoo samaatee xamar hay inoo samaatee